halkaas aan ku maqnayn oo ku qaadanaynay anagoo ah labada dhinac oo galmudug iyo puntland oo isugu jira odayaal iyo maamulba aan isugu jirno iyo dhalinyaro iyo haween baan ka koobannahay tababarkaasaan kusoo qaadanay midda kale waana waana isfahanay oo dad ma garanaysaa isku mida oo isfahmay oo soo wada hadlay oo soo wada sheekaystay oo awalna wada shaqaynayay baan ahayn tababarka aan soo qaadanayna waxaan filaynaa inuu inuu garanaysaa si weyn noo anfici doono haddii aan laydmo khilaafka iyo wadaxaajoodku ahaa halkan waxaa ka jira khilaaf iyo wadaxaajood baa looga baahnaa marka waxaan filaynaa haddii aan la idmo in aanu markaan dabaqno oo ku shaqeyno tababarkaan soo qaadanay in inaan ku faa-iidi doono insha allah waxaan intaa waxaan ku darayaa waxaan salaamayaa dhammaan dadka i dhegeysanaya oo reer gaal reer mudug horta waxaan tababarka u aadnay oo waqtiga badan ugu maqnayn waxay ahayd in aan baahida halkaan taal sidii aan u dabooli lahayn waxaan rajeynaynaa inaan dabooleyno mathalan haddii hadda mathalan tusaale yar oo ka mid a aan ku siiyo hadda waxaad tusaale ka mid a yacni duruusta aan meesha kasoo qaadanay ama tababar ka mid wax inagana la sahlan laakiin wax weyna baa matalan aan ku siin karaa matalan waxaa ka mid ahayd nacaybka in la iska daayo sidiisaba qofku inuu nacaybka iska daayo oo haddaad wax nabcatid waxaad noqonaysaa liita oo bulshada ugu liita oo ugu hooseeya aad noqon waayo nacayb baa iskaga kaajira wax ma wanaajin kadhid wax ma horumarin kadhid dad ma heshiisiin dabadeedna caafimaadkaagaaba xumaanayo adiga laftigaaga marka matalan kelmaddaa keliya nacaybka in la iska daayo ah micnahaas weyn bay leedahay marka insha allah waan dabaqaynaa waana ku shaqaynaynaa dadkana wax weyn baan usoo hoyanaynaa insha allah dadkana waxaan leenahay nala shaqeeya oo inaan shaqeyno nabadda ka shaqeynaan rabnaa wax badan baa dhibaato iyo colaad la abuuray haddaba dadku waxay waa bisil yihiin oo waxay rabaan in ay nabad siday u abuuri lahaayeen intooda badan ay rabtaa
sida loo xaliyo meelaha mashaakilaadku ka dhacaan dariiqooyinka iyo hababka loo maro dad kala aragti ah kala diin ah kala dhaqan ah kala dabeecada gedisan colaadoodu laga yaabo inay waqti dheer soo jirtay sida wadaxaajood loogu sameeyo dabcan soomaali oo dhan baan isleeyahay way u baahnayd duruustaas iyo tababarkaas annaga reer gaalkacyood ahaana si gaaray noo qusaysay waayo markaan casharada qaadanaynay markii south africa iyo philibiin iyo syriya iyo meelo caalamka ka mid oo mashaakilaad waaweyn ka dhaceen waxaanu annagu isku hayna markii la barbar dhigana waxyagu ay noqonayaan waxaan macno badanba sameynayn aragtiyahaas adduunkaoo kala duwan iyo culuum laga soo diyaariyey sida mashaakilaadka loo xaliyey yaanu soo qaadanay waxaanu rajeyneynaa haddii alla idmo inaanu cilmiga aanu soo qaadanay iyo waayo aragnimadayadii iyo wixii khibrad iyo caqligo awal nagu jiray inaanu ku baysgarayno duruufaha maanta ka jira gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo insha allahu ilaahay waxaan ka rajeyneynaa inuu nagu guuleeyo awalna nabaddu waa jirtay waana xallin jiray khilaafaadka laakiin xoogaa dee maalin kasta un cilmiga iyo wixii kuu kordhaaba waa waaye aragnimo waayo aragnimo unbaa noo soo kordhay iyo nidaamkiio hadda xoogaha saanu isleenahay qaababkii sidii wax loo kala horumarin lahaa iyo yaanu duruusta kusoo qaadanay insha allahu waxaanu soo qaadanayna dadka waa la wadaagi doonaa gobolka mudug guud ahaan iyo gaar ahaan degmada gaalkacyana waxaan u rajeynayaa nabad barnaamijkaas waxaa la socda oo hadda aanu